bismillaahi raxmaan iraxiim maanta waxaan dhex taaganahay wadada weyneed oo highway geheed oo bule cali macow laga samaynayey waxaan maanta aan dhex taaganahay oon aad ugu faraxsanahay in wadada noola samaynhaya wada qariibo aad u bac weyn oo ka soo bilaabatay suuq dhiigle oo soo maraysa stadium ama ilaa io furaha soo maraysa ayaan dhex taaganahay haddii aan si u fiirinana saddex location ayay maraysaa waxay maraysaa taanshub barwaaqo iyo calimacow iyo furaha afar location andhaha ay maraysaa waxaana aad ugu faraxsannahay in wadadeeda noola hagaajinhayo dad wadani ah oo gobolka u dhashayna ay shaqada iyada ay hayaan waxaa kaloo oon ku faraxsannahay county government oo hogaaminaya gofana axmed cabdulaahi oo ku magac dheer axmed jiir in aas maaragtii contract aas awaadgareey dad shakhsi ah oo xaafadda iida ama constituensiga saga ka imaaday aas awaadgareey waddadiina noo si fiican nooga ballaarinhaya oona si xaq ah si isdhaafis aan ahayn ku qabanahaya waxaa kaloo mahadcelin mudan madaxweynaha kenya oon filayna bil ka bacdi inaas noo imaada ra-iis weetu william samoy ruto marka mahaddaasaan celinaynaa waanu ku faraxsannahay waxaan leenahay barnaamij ha noola soo badiyo ha noola imaado waxyaale intaan ka badan ha noola keena waxaan aad iyo aad mahad ugu celinaynaa governaga wajeer axmed cabdulaahi oo shaqo fiican ka qabtay asoo ah chairman council of governors wajeer waxaa ka socotaa shaqo fara badan hadda waxaan joognaa wadda laga dhisaayo wax waddadan wax la dhisaayo meelayaal fara badan laamiyayaal baa laga dhisahayaa tan waxay tusinaysaa inuu asaga shaqo badan uu samaynayo mar dhow waxaan hoostagalan doonaa national event oo loo yaqaano madraka day waxaan rabnaa kenyaanka meel kasta ay joogaan inay ku soo dhowaadaan magaalada wajeer magaalada wajeer ammaankeeda waa sugan yahay mar dhow wajeer waxaa qaadatay billad oo ah the best waxaa la dhihi jiri county the peaceful county middaa waxay ka shaqaynaysaa laamaha ammaanka iyo county security committeeda iyo dadweynaha dhallinyarada iyo maamooyinka shaqo fiican ay ka hayn arrimaha ammaanka marka waxaan rabnaa inkastoon meeshaan aan ku qaban doonno madraka day taariikh wan bisha lixaad dadka dhan oo kenyaanka dhammaan inay iskugu imaano magaalada oo maxaa lidii arrintaan aan qabanno midda labaad gobanaaga shaqadiis way muuqataa council of governors intuu ka yahay chairman iyo shaqada uu wajaar ka qabanayo waa maasha allah ninka waa maanta ninkii la dhihi lahay hataa senate bilaasha lagu siiyo oo hataa la raadin laheenba aman inay la dhihi lahayn shaqadiis waa caddahay stadiumka shaqada ka socoteen waa aragteen waxaana annaga inoo herahayn siyaasi berri wuu imaani maanta wuu imaani berri wuu tegi laakiin servicekii iyo wuxuu qabtay magac baa ka heri stadiumka berri waxaan ka heri karnaa revenue waxaa laga imaanay kenyada hoose kabtan imbiraa lagu ciyaaray waa aragteen wajeer hadda sportskeeda aad u koreeya mar walba waxaa waay waa un gobanaga kalix oo kisa dhallinyaro u qaade oo ciyaaraha talentka zaaid u taxgelinayo markan wajeer haddaan nahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa gobanaga midda labaad waxaan hadda labaad u celinaynaa madaxweynaha kenya oo fursad na sii in aan ku qabanna meeshan madraka dhey weligeed ma dhicin marka waxaan leenahay isagana iyo siyaasiyiintiisa iyo wixigiisa dhanna aad iyo aadaan ugu koobannahay tutam ayaan leenahay mahad ilaaha iskale tii koowaad waxaa waaye gafanaha axmed jiir ayaa mahad kusele waxaa kale oo mahad leh madaxweynaha oo maaragtay mashruucan keene yaa mahadda labaad leh waa waddada ugu horraysay oo annaga aan ahnay haddiin ahnay reer calimacow aan ahnay waddada koowaad waaye waxaana rajaynaynaa inaan mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid afaraad aan helna waana ku mahadsantihiin mahaddaas ayaan celinayaa dowladda ay qaadaysa waa midda ugu muhiimsan waa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay horumarka jiir aas gaarsiinaya wajeer waa mid aan soo marin gadaashiisna aan soo mari doonin waay